أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa maalinimo jimcaha taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay toddobada rabadaan kun afar boqol afartan iyo lix hijri kusoo dhowaada qodobada ugu door karoon warkeena subaxnimo raayada towxiidka ayaa ka babanaysa deegaanka lamagaras oo shalay ciidamada mujaahidiinta ay dagaal kula wareegeen kataayib al ikhbaariya ayaa baahisay sawirada la wareegitaanka mujaahidiinta ee deegaanka waraciisa ee hoostaga degmada jowhar ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ra-iisul wasaarihii hore ee murtadiinta ayaa mugdi gelaysay jiritaanka kooxda riddada soomaaliya isagoona dhanka kale walaac ka muujiyey howlgallada ciidamada mujaahidiinta maleeshaadka murtadiinta ayaa si bareer ah dad shacaba ugu rasaasiiyey degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose wilaayada islaamiga galguduud ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiinah oo kasoo goosatay safka murtadiinta munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada buulafulay ee wilaayada baay يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي
intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu dar korona haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkii subaxnimo oo dhammaystiran raayada towxiidka ayaa ka babanaysa deegaanka lamagaras oo shalay dagaal ay kula wareegeen ciidamada mujaahidiinta iyadoo shalay ay ciidamada mujaahidiinta dagaal culus kula wareegeen deegaanka lamagaras oo hoostaga degmada cadale ee wilaayada shabeellada dhexe ayaa maalintii labaad waxaa deegaankaasi ka babanaysa raayada towxiidka waxaana deegaankaasi si buuxda gacanta ugu haya ciidamada mujaahidiinta kataayib al ikhbaariya ayaa baahisay sawirada la wareegitaanka mujaahidiinta ee deegaanka waraciisa ee hoostaga degmada jowhar faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya xasan cabdiraxmaan abu xasaan iyadoo maalmihii ugu dambeeyey dhagaha dadka muslimiinta ay ku soo dhacayeen bishaaraad kala duwan oo ku aadan in ciidamada mujaahidiintu ay hanteen oo ay gacanta ku dhigeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe ayay markan kataa'ib al ikhbaariya baahisay sawirada deegaankii ciidamada mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen ee warciise oo qiyaas ahaan shan iyo labaatan kilomitir u jiro magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe sawiradan waxaa ka muuqanaya guusha mujaahidiintu ay gaareen waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo gudaha u galaya deegaanka waxaa sidoo kale sawirada lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo dhammaan deegaanka oo dhan la wareegay islamarkaana si weyn kaga muuqanaya dhammaan deegaanka oo dhan sawiradan oo ah kuwo aad u qurux badan waxaa sidoo kale lagu arkayaa dadka deegaanka oo sawirada ka dhex muuqanaya kuwaasoo farxad daraaddeed isugu soo baxay deegaankan warciise waxauu ka mid ahaa deegaanadii dhowaan gacanta u galay ciidamada mujaahidiinta kadib markii ay isaga baqa carareen maleeshiyaadkii murtadiinta ee deegaankan ku sugnaa markii ay soo wajahday cabsi iyo qalqal xooggan oo ay dareemeen kadib markii ay ciidamada mujaahidiinta soo kulaaleen deegaankaas ugu dambeynna ciidamada mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay deegaanka oo dhan iyagoo hantay si buuxdana oo la wareegay sawiradan ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya ee laga soo saaray deegaanka warciisa iyo sida ciidamada mujaahidiintu ay ula wareegeen ayaa farxad geliyey quluubta ummadda muslimiinta ee lagu soo xadgudbay diintooda dalkooda iyo sharaftooda intaba waxaana deegaankan uu ku biirayaa deegaano mujaahidiintu ay dagaal kula wareegeen iyo kuwo kale oo sidan oo kale cadowga ay kaga baqa carareen kadib markii ay maqleen inay ku soo wajahan yihiin geesiyada towxiidka ee ka howlgalaya wilaayada shabeellaha dhexe ra-iisul wasaarihii hore ee murtadiinta ayaa mugdi geliyey sii jiritaanka kooxda riddada soomaaliya isagoona dhanka kale walaac ka muujiyey howlgallada mujaahidiinta faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba
xilli ay ciidamada mujaahidiintu taqadum ballaaran ku samaynayaana deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayay mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada waxay qoobgariir ka muujinayaan isfidinta mujaahidiinta maxamed xuseen rooble oo ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda hirdada ahaa ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada muqdisho ku sheegay in xaalado adag ay ku soo kordheen kooxda hirdada isagoo ula jeeda guulaha ay mujaahidiintu ka gaareen saaxadka dagaalka murtad rooble ayaa saadaaliyey in haddii xaaladdu ay sidan sii ahaato ay xildhibaanada golaha dawaaqidda khatar ku geli doonaan magaalada muqdisho xaalad adag oo dalka ku jiraa qof kastoo soomaali ah oo halkan fadhiya qof maqanba waa uu ogyahay dalka dagaal adag ayuu ku jiraa oo ah dagaalka al-shabaab ka socdaan hirshabeelle iyo gobolladan kaleo hadda laga cabsi qaba inay ka bilowdaan miyaa xukumaynaa dhammaanteen amiin jes waan weydiinaya halkuu ka hadli doonaa hadday shabaab halkaan soo galaan meel laga hadli doono ma lahan ciidamada mujaahidiinta ayaa isbuucyadii lasoo dhaafay dib ula wareegay degmooyin ay ka mid yihiin biyacadde iyo ceelbaraf kadib markii araxda laga jebiyey maleeshaadkii murtadiinta ee caratuurka u ahaa saliibiyiinta saraakiil ka tirsan kooxda ridada ayaa maalmo ka hor xaqiijiyey in taliyaal hurin iyo boqolaal maleeshaad ah ay isaga firaxdeen shabeellada dhexe islamarkaana ay ubabac dhigi waayeen gulufka mujaahidiinta maleeshaadka murtadiinta ayaa si bareer ah dad shacaba ugu rasaasiiyey degmada afgooya wilaayada shabeellada hoose casaam carafaad ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinaya boqolaal shacab oo ka mid a dadka ku dhaqan degmada afgooye ayaa isku soo bax looga soo horjeeda maamulka herdada ee degmadaas waxa ay ku dhigeen xaafadaha ay ka kooban tahay afgooye dadkan ayaa ka cabanaya lacago baada xaddhaaf ah oo maamulka herdada ee degmada afgooye uu kusoo rogay bulshada ku dhaqan degmadaas intay socdeen banaanbaxyadaasi ayaa dadkii dibadbaxayay waxaa rasaasiyey maleeshaadka herdada waxaana rasaastaasi ku dhintay hal qof oo shacab ah halka qof kalena uu ku dhaawacmay mid ka mid a dadka degmada afgooye ayaa ka hadlay dhibaatada ay kala kulmeen maamulka herdada ee degmadaas anigoo ah axmed maxamed cabdin ku nool gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada afgooye waxaan ka cilaamahaya inay naga joojiyaan dhibaatada ay ku hayaan degmada afgooye haddii aan nahay shacabka degmada afgooye waxaan la kulan lacag meel ay u socoteen jir ee degmada biyaheeda iyo wasaqdeeda iyo qashinkeeda aan waxan haysanna jir kulkootii hore dhib ku qabo aa mid kale noo timi maamulada herdada ee ka dhisan qaar ka mid a gobollada dalka ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sii kordhiyey lacagaha baada ay ka qaadayaan shacabka ku dhaqan deegaanadaas taasoo ay sii dheertay dilkaay u geysteen bulshada wilaayada islaamiga galguduud ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiinaha kuwaas oo kasoo goostay safka murtadiinta faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya cabdiraxiin sheekh cali
daahir xasan warsame oo muddo shan sano ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta iyo cabdiraxmaan cali cadde ka tirsanaa maleeshiyaadka macuusleyda murtadiinta waxay iyagoo toobadkeenayaala isu soo dhiibeen wilaayada islaamiga ee galguduud waxaana lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galguduud labadan askari oo taa'ibiinta ayaa markii towxiidka loo qabtay kadib waxay la kulmeen idaacadda islaamiga al andalus waxayna xuseen in dhibaato xooggan ay haysato maleeshiyaadka murtadiinta ee ka soo baxeen sabkooda waxayna baaq toobadkeena u direen murtadiinta magacayga ah daar xasan warsame aniga shacabaa iska waxaan ku biiray ciidanka herdada ciidanka booliiska gaar ahaan birmid shan sana camal kamid ahaad muqdisho gaar ahaan degmada daarsalaan qaabkaan u beeray waxaa ugu tashkiilishay ninkaas layidhaha cabdire taliyaha daarsalaan se ninkaas aa u tashkiiliyey inaan micnaha iyaga aa kamid noqdo wax ma aan ahayn ciyaal xaafada iska aha maadaama si iska raacay heenta hor maalmo isla socday koorsaas u daray koorsaasna aa uga soo baxay adiga shan toban cisho camal aan kasoo qaatay shan tobanna meesha magaceyga oo jiray asigaa la socday kabacdiina asiga isku dhacnay koorta tabarwa iskuol bulsi saas waxaa noo talabara adiga oo gaardiska iyo xanalbartigtoonada xasbasan soo baranay shan toban beri ku jiro ilaalooyinka wasaaradooyinka markii inkaas soo tegay waxaa ka dambeeyey waxaan ku beernay wasaaradaha taliska oo ah cagdhiig wasaaradda waxbarashada markii horena horta waxay qaadeen ciyaalnimo iyo caruurnimo ay qaadeen macnaha iyo ninkaas uu tashkiiliyey haddaan weyn aan noqdo macnaha raggaas diinxumada ay ku dhaqmayaan waa ubegiwaa markaas dhaqankooda maana ogeyn oo iyaga ma aan dhexgelin shacba ahaa magacayga cabdiraxmaan calaadaa leere waxaan ka imiday ciidanka macawisleyda gaaladan ka imid ugu hore waxaan qaban jiray macawisleydan kamid ahay nin cabdiqaadir cali bugle leeraha isu tashkiiliyey wuxuu uri ninka leeraaho waddankeenaan difaacaynaa mihiyaana midnay mootee bale ayaan uwada jiray saadkay walaxaan u qaadqaada jiray mugu dambe inayna wamaa wax diina ah lanaan arkay ee ahayaa isu hanuunshay waa ka tega xamraanka aada ciidanka dhan waxaan badarka iyaan usoo qaada jiray iyo taliyayaasha mugi beledka raboodan iyaan u qaada jiray walaana aniga xabad layma sii jirin teeda kaleeto waddankaaga difaacahee aqli saasahoo maskaxo laygu shuba u ahay inana maha difaac alin diinna alin waxa la qabaana ay baadal yihiin haddaan ogaadana waaba ka tegaba wallahi ina shaydaana egatanba shanafya shaydaana xiriir ilaahay had jidka islaamka way soo toosiyey way fahansiiyey inay qalad ku joogaanaan arkay inaan diin wadinaan arkay inaan walaayada isku dhiibo ilaahay dartii aan ninka leeraa u tooba keeno aan go'aansaday wilaayaadka islaamiga waxaa si joogtaha u soo gaara maleeshiyaadka taa'ibiinta ah ee ka soo baxaya safka murtadiinta kuna soo biiraya safka muslimiinta munaasabad lagu sagootinayey arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga baayi mar kale waxaa inoo soo jeedinaya faahfaahintaasi xasan cabdiraxmaan abu xasaan munaasabad dhowaan ka dhacday masjidka jaamaca ee degmada buulafulay ayaa shahaadooyin iyo abaalmarino dhiiragelina lagu siiyey ku dhowaad boqol ka mida gabdhaha muslimaadka ee dhigta qaar ka mida madaarista waxbarasho ee ka furan degmada buulafulay ardaydan gabdhaha ah oo tiradoodu ay gaaraysa ilaa siddeetan gabdhood ayaa isugu jiray maamooyin da ah iyo gabdho yaryar waxayna ka socdeen lix madaraso oo gabdhuhu ay wax ku bartaan waxay gabdhahan muslimaadkaa si gaara uga qalinjibiyeen qorista iyo akhriska munaasabadii gabdhahan lagu soo bandhigayay waxaa ka soo qaybgalay culummo waalidiin ganacsato nuqabo abwaano iyo marti sharaf kale kuwaasoo aad ugu farxay in indhahoodu ay qabtaan ku dhowaad boqol gabdhood oo qalanjibiyey shahaadana la siinayo ugu horreyn waxaa munaasabadda kelimo tawciye ah ka jeediyey sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culummada wilaayaadka islaamiga kana mid ahaa culummadii xafladda lagu casuumay
maanta waxaan joognaa maraakiistii gabdhaha beledka ku yaalay ay shareecada islaamka ku baranayeen aqoonta islaamka ay ku kororsanayeen ee muddo u soo socotay maanta gabdhihiinay soo dhammaysteen oo heer iyo darajo ka gaareen maanta nicmadaas in laga shukriyo oo lasoo bandhigo iyagana lagu sagootiyo oo lagu qiimeeyo dadka kaleetana lagu baraarujiyo ayay maraysaa halkaa boorka waxaa ku dhigan ilaa lix markas baa ku qoran oo runtii wax lagu faraxo oo ilaahay lagu shukriyo ay tahay ilaa lix markas oo gabdho ay ka soo qalanjibiyeen oo cilmi ku barteen oo aqoontooda ay ku kortay oo ku barbaartay oo ay ku qaangaadhay baa halkaasi boorka nooga qoran
naqiib ibraahim cali nuur shaacirul-islaam guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga oo isagana dhankiisa ka hadlay munaasabadda ayaa ku baaqay in la dardargeliyo waxbarashada jiilka soo karayo kuwaas oo ah mustaqbalka dalkan waxaan sii adkaynaynaa ku sii dardaarmaynaa haddaan nahay odayaasha aniga oo ku hadlaya nuqabada guud ee ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayaadka waxaan leeyahay marka carruurteena iyo dadkeena inaan wax barno weliba jiilka cusub in lagu dadaalo ilaahay subxaanahu wa tacaala qowlkiisa wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waxaa looga ilaalin karaa marka qofka diintiisa haddii la baro adiga kaagama baahna inaad ilaaliso isagaa is ilaalinayo laakiin qof aan wax la barin haddee inaad gacanta maalin walba hayse moogi isma ilaalin karo marka laga taga farta iyo akhriska ay gabdhahan ka qalinjibiyeen waxay sidoo kale gabdhuhu baranayeen cilmiga sharciga oo meel heer sare ay ka gaareen sida ka muuqatay bandhig ay gabdhuhu sameeyeen intii munaasabaddu ay socotay
baabun min alcilmi yaxfaduhu arajulu lisalaaxi nafsih wa salaaxu man bacdahu afdalu min cibaadati xawlin قال الشاعر تصبر على مر جفا من معلم فإن رسوب العلم في نصراته ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته ومن فاته التعلم وقت شبابه تكبر عليه أربعا لوفاته وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته dhammaan gabdhihii qalinjibiyey ayaa la wada siiyey shahaadooyin iyo abaalmarino kale oo qaali ah kuwaasoo caddeynaya in gabdhahan si saxa ay u barteen oo ay ka qalinjibiyeen akhriska iyo farta ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay oo soo gebagabeeyey waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abu jacfar isagoona faahfaahin ka bixiya gabdhaha qalinjibiyey iyo tiradooda gabdhaha sagaara may laha hanii'an lakum wajazaakunna allahu khayra ilaahay abaalkii badiyo ma in maleeyaya siyeetun gabdhood oo dumar waweyn gabdho waweyn oo xasas ay weliba badan aanu yareerka jaran laakiin dad waweyn oo owlaad iyo cuntadiio i raashinsho nadaafadiyo jiifto iyo imtixaanaadoo dhan qoorta insurayin oo siyeetun qofe ini maybwaha uu midnimadii ka dulqaadado waayaan oo ka adkaysado waayaan oo aan bahan nuurulcilm walbarasho an dhagaga cilmiga iyo aftiishay an bahan qadiidaasay neeska helgaama yowm waaxidaan shahaado la wada guddoonsiiye maybwaha guul gabdhaha aan gaar awood ilaahay subxaana wa tacaala shabsasiy
maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale wilaayada islaamiga ee baay ay u soo bandhigtay arday isugu jiray wiilal iyo gabdho aadna u da'yaraa islamarkaana ka qalinjibiyey farta iyo akhriska kuwaasoo la siiyey abaalmarino iyo hadiyado kale oo qaali ah oo ay guddoonsiisay wilaayada islaamiga ee baay guud ahaan warkii subaxnimona waa naga intaa warkan lamid intaan kaa kulmeen waxaa idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu